America here on VOA. I'm your host, Dan Bindert.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axada bisha februarina waa kow iyo toban sanadka labada kun afar iyo labaatanka afrikada bari saacaddu haatan waxay tilmaamaysaa kuwda iyo barkii duhurnimo waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabey daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo marti ay ku tahay fanaanad iyadu samaysatay heesaha haddana qaada
fanka aniga waxay gu dhaliyey waan jeclahay waxaan ka soo jeedaa dad faneed bacdamaa dadkayagu ay dad faneed yihiin anigana fanka halkaasaan ka keenay fanka waan jecelahay qalbigaygu ku jiraa marna mar kasta waxaan dareemayaa alaab xitaa haddaan meedhayo anoo hal abuur samaynaya
heesihina waan idinaynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dalalka dariska laa israa'iil iyo dhexdhexaadayaal muhiima ayaa ka digay musiibo iyo cawaaqib xumo haddii ay ciidamada israa'iil ay duulaan dhulka ay ku qaadaan magaalada koonfureed ee khaza ee rafax halkaasoo israa'iil ay sheegtay inay tahay halka harsan ee xamaas ay ku xoog badan yihiin oo ay weheliyaan kalabar dadka dhulka go-doonsan duqeynaha cirka ee israa'iil ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan afar iyo afartan falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan in ka badan laba iyo toban carruura magaalada rafax saaxado kadib markii ra-iisul wasaaraha israa'iil netanyahu uu sheegay inuu ka codsaday militariga inay qorsheeyaan daadguraynta boqolaal kun oo qof ka hor duulaanka dhulka oo aanu bixinin wax tafaasiil ah ama wakhti ku dhawaaqista netanyahu ayaa argagax waxa ay ku abuurtay in ka badan kalabar laba dhibic saddex milyan oo qof oo dadka reer khaza ah oo buuxu dhaafiyey rafax oo xuduud la leh masar qaar badan oo dadkaasi ah ayaa halkaas u qaxay kadib markii ay raaceen amarada daadguraynta israa'iil oo hadda daboolaya saddex meelood labo meel dhulkaasi kadib weerarkii xamaas ay toddobadii bishii oktoobar ay ku qaaday israa'iil oo dagaalka dhaliyey macadda halka xiga halka xigta oo ay aadi doonaan dadkaasi gunugoostada tuwaarikha ayaa waxa ay shalayto ku dhawaaqday qaadista xanibaadihii ay bishii disembar ay ku soo rogtay waddooyin waaweyn ee waqooyiga dalkaasi maali kadib markii ciidamada qaranku ay la wareegeen magaalooyin badan waxaa la qaaday dhammaan xanibaadihii waddooyinka ka yimaada xuduudda aljeeriya ee taga magaalooyinka timbuktu iyo gaw iyo qaab dhismeedkii istaraatiijiyadeed ee joogtada ahaa ee isbahaysiga xogaga fallaagada sida loo sheegay wakaaladda wararka ee a f b iyadoo aanan la bixin faahfaahin intaasi dheer kooxaha fallaagada ee toorika ayaa waxa ay lumiyeen gacan ku-haynta deegaano dhowra oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi kadib weerar ay ciidanku ay qaadeen dabayaaqadii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii oo ay kula wareegeen kidhal oo saldhig u ahayd dhaqdhaqaaqa gooni ugoosadka colaadda ayaa dib u sii cusboonaatay bishii agost ee lasoo dhaafay kadib siddeed sano oo xasilooni jirtay iyadoo labada dhinac ay ku dagaalameen in ay la wareegaan xeryo ciidan oo ay ka guureen ciidamada qaramada midoobay ee ka baxay dalkaasi kuna baxay amarka dowladda maali taliska militariga ee xukunka kula wareega afgembi labadii kun iyo labaatankii ayaa inta badan guulaystay laakiin fallaagada isma aysan dhiibin ee waxa ay u gurteen saxaraha fog iyo meelaha buuraleyda ah ciidamada maali waxaa taageeray calooshooda u shaqaystayaal ka tirsanaa kooxda wagner ee ruushka sida ay sheegeen fallaagada iyo saraakiil maxalli ah ee lasoo doortay laakiin talisku waxa uu beeniyey joogitaanka koox gaara oo dhanka amniga ah ee muran dhalisay warkiina dhegeystayaal waa naga intaas haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa soo jeedinayo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxa uu idinkaga imanayaa magaalada beledweyne barnaamijka toddobaadkan waxaan idinkugu hayaa fanaanad heesaha ay qaado iyada alifta hani maxamed hani haybad waa fanaanad dega magaalada beledweyne barnaamijka dhallinyarada qaybta hibada iyo hal abuurka ayay uga warantay waayaheedii faneed heesaha ay qaado iyo caqabadihii ay fanka kala kulantay barnaamijka oo laba qeyb ah hani haybad waxay marka hore ka waramaysaa waayaheedii faneed iyo halka ay ka bilowday fanka yacnii fanka anigu mar fog baan galay laakiin hadda waxaa soo rogaal celiyey saddex sano saddex sannadood in ku dhow anigoo ka bilaabay kusoo laba kacleeya gobolka hiiraan ayaa fankiga ka sii bilowday maasha allah ani maxamed ani haybad fankaygana hadda waxaa rajaynayaa meel fiican nu gaari doono insha allah hani waa mahadsan tahay hani markaad noo sharaxdo waayahadii fanka halkee ka bilowday maxaase kugu dhaliyay inaad fanka ku biirto
fanka aniga waxa igu dhaliyey waan jeclahay waxaan ka soo jeedaa dad faneed bacdamaa dadkayu ay dad faneed yihiin anigana fanka halkaasaan ka keenay fanka waan jecelahay qalbigaygu ku jiraa marna mar kasta waxaan dareemayaa alaab xitaa haddaan meydhayo anoo hal abuur samaynaya waxaan ka bilaabay awal waxaan ka bilaabay anigoo yar magaalada hargeysa ayaa fankayga ka bilaabay waxaan ku ciidamada asluubta meesha asluubtan ku jiri jiray halkaataa fanka ka soo bilaabay kabacdi waan ka soo hayaamay wadankii somalilan waxaan usoo hayaamay koonfur khaasatan beledweyne kabacdi fankaygii culays baa igu soo wajahay yacnii waan sii wadan kari waayey ciyaal yarar baa ii joogay kabacdi fankaygu waan ka fadhiistay kabacdi waxaan sameeyey haddana bacdamaa ay fankii aniga igu jiro oonan dayn karahayn aan hiddo u leeyahay fanka aniguna aan jeclaa inaan halkaygii kasii wato saddex sano kabacdi baan fankaygii soo laba ka caleeyey hiiraan baan kasii watay maasha allah haddana wuxuu meel fiican buu ii maraya
hani heesaha aada qaado ma jacayl ayay u badan yihiin ma wadaniyadda midda kalena heesaha ayaa ku alif heesahan qaado anigaa samaysta waayo aniga waxaan hay abwaan waxaan hay fanaanad laxanka anigaa saara cidii alifta male haddaan xaafadda joogan xitaa alaabta meedhayo aniga anaa wax alufayaan arkaya midda labaad heesaiyo alifta male anaa samaysta heesayg waxay u badan yihiin jacaylna way isku jiraan wadaniyadna way leeyihiin welibana waxaan ugu jecelay eestan usoo qaaday gobolkayga hiiraan oo anigu inta badanaa wakhtiga ku qaatay anigoo dhallinyaraani mid oon aada u jecelahay heestaydii hiiraan aan usoo qaaday taasaan weliba ugu sii jecelahay
waa mahadsantahay heeska hiiraan waa mar baa noo qaadi doontaa laakiin waxaan rabay inaan ku weydiiyo hani heestii kugu horeysay oo aad qaaday ma adigaa alifay mase waa lagu alifay maxaase nooga qaadi kartaa heestii ugu horeysa qaaday anigaa alifay waxaan u qaaday soomaali weyn anigaa aliftay eryadeed waxaa ka wada soomaali weyney salaam baaxad weynban kuu soo hormariyaye dhulkaago barwaaqoy dowladii ka dhalato madaxweyna daacada anigaa samaystay waa sii horeysay
صوبي ويلي سلام حلوين
heesihii ku xigay marka ayagana maxaa nooga sheegi kartaa heestii kugu kugu xigtay aanta igu xeegtayna waxa weeyaan hiiraan oo anugan jeclaa igu soo dhacday maalmaha maalin maalmaha ka mida ayay igu soo dhacday inaan tameeyo hees hiiraana inaan qaado kabacdi heesta saasoo ku qaaday hiiraan heesta hiiraan eh, miraheeda wax ma nooga qaadi kartaa haa heesta hiiraan waxaan kaaga qaadi karaa waxaan dareemay dadka hiiraan jooga inay dad fiican yihiin is ogol cid walba ay leeyihin intaasu qoomiyadoodba hiiraan ku nool waa dad is ogol isjecel oo dad wanaagsana kabacdi saata igu dhalisay waan waxaan idhi markaan ka bilaabay waxaan dhahay waxaan idhi hiiraan duusheedooy wartaay xareetii hiiraan duusheedooy webiyadu qulqulayaan hiiraan dusheedooy waratahay xareedi bulsho wada heshiiso damcigoodu waxaan yahay gabdhuhuna xishoodkiyo diintooda haystan anaa sameeyey
Eh, waa hees miraheeda aada u wacan yihiin En, hani heesaha aada qaado tiradooda eh, muxuusi kartaa intii aada fanka ku jirtay haa heesahayga inkasta oo ay caqabad weyn ii soo wajahday waayo anigu waxaan joogaa gobolka hiiraan waxay rabaan heesaha meel lagu soo tumo xamaraanu aadaa yacnii annaga gobolkeyga waa gobol fiican laakiin qalabkii ma haysano wax lagu tumaayey haddii aan heli lahayn qol- qalabkaasi waayo heeso badan baan soo saari lahayn oon gobolkeyga ku horumarinayno hadday noqoto wacdigelin hadday noqoto ammaan waayo gobolkeyga waa gobol fiican waxa ku nool dad geesiyaala dad go-aan leh dad meeshii ay u dhaqaaqaan wax ka keeni kara marka waxaa nagu xun qalabka aan la tumaayo mooyaane heesa inta ka badan waxaa noo diiday wakhtiga aniguna heesaan adigu hadda soo wadaa iyo waxaan isku sameeyey heesaygu way badan yihiin ilaa waxay gaadhayaan dhowr iyo labaatan En, heesaha aada qaado ma ku jiraan kuwo wacyigelin ah ama dhallinyarada aada kula hadlayso eh, si micnaha eh, waxyaabaha muqaadaraadka iyo falalka amni darada ah tahriibka iyo gabayadaada xataa wax lamida heesaha ama arrimahaas ku saabsan ma ku jiraan
may xuseen waad mahadsan tahay waan soo wadaa insha allah heesahaas waadaan diyaariyey waan soo diyaarin doonaa laakiin waxay igu jirtaa een, hees aan kula hadlayay gabdhaha oo gabdhuhu ay yacnihii waxay iyagoo yaryar ayay guursanayaan odayaal waaweyn oo toddobaatan jira dhalinyaradii waxay ku nacanayaan ay ku nacayaan inaanay wiilashu yacni lacag haysan waddankeennina uu weli iska adag yahay oo dhaqaala la-aani ka jirto oy ka raacayaan oday weyn oo lacag haysta marka heestii dareenkaygaan cabiray kabacdi hees waxaan soo saaray aan leeyahay yacnihii kugu raacay lacagtee iyo maalkaad hayse heestaasaan soo saaray oo gabdhaha ku socota Eh, heesta miraheeda inta aanan la soo saarin bal wax ma nooga tilmaami kartaa haa heenta waxaan leeyahay hawlbayga gaadhiyo iyo hadii magooniya kugu raacay lacagtiyo iyo maalkad haysee aroos baan sugaayiyo ina heesa laytumo ruuqu faraqu marayacay fahma yeelan maaye
waa hees aada cajiib u ah ee, miraheeda iyo sida aada u qaaday heeska marka ee, ma tuman yahayo ma ma mid diyaarsana mise hadda kadib aa rabtaa inaa waa xamar u diyaarsan qaado yahay waa diyaarsan yahay waad noo sii dayn doonta insha allah waa diyaarsan yahay taasaan ugu talagalay indhaha
hawbayga gaadhiyo iyo hadii magooniya kugu raacay lacagtiyo iyo maalkaad haysee kugu raacay lacagtiyo iyo maalkaad haysee aroos baan sugaayiyo ina heesa laytumo aroos baan sugaayiyo ina heesa laytumo waan ku hanweyno waan kugu hamiyaye waan ku hanweyno waan kugu hamiyaye adna mudanaygo naftu kaadna magtee adna mudanaygo naftu ka
Een, hani fanka waxaa tiri eh, gobolka qalab ma yaalo oo heesaha xamaran u aadaa Eh, heesaha kuu tuman oo diyaarsan oo youtube-kaada ku jira xaggee lagugu tumay ma xamara lagugu soo tumay oo aada u aaday eh, in lagu tumo oo keliya mise shaqo kale oo xamar aad ka qabatan way jirtaa
maya heesahayga anigu xamar aan ku soo tumaa xamar waxaan u aadaa heesahayna kusoo tutar waan u aadaa Een, shaqo kalena waan u aadaa anigoo abwaanad oo abwaannimadayda laigu tixgeliyey kooxda onkod insha allah saasna waan u aadaa shaqana waan u aadaa heesahaygana waan u aadaa inaan kusoo tumo waayo baahidayda yacnihii meesha kuma wada daboolmayso bacdama aan shaqana meesha u aado waxaan u aadaa heesaha inaan kusoo tumo waayo annaga qalab gobolka iyaga ma yaalo waxaa naga waxaa ka jirta qalab dari haddii aan qalab heli lahayna waxaa laga yaabaa inaanu heeso badan oo wacb- wacdigelina oo gobolka yaga horumarinaya waxay qabteen iyo maxaan ku dhahay horumarka yaga hay-adaha yacnihii bulshadayda tilmaanaya waan samayn lahayn laakiin insha allah waxaan malaynaya inaanu mar un gaari doono oo gobolka yaga qolob un insha allah noo ilaahay oo keeni la keeni doono Okay, waa mahadsan tahay waa waa filaya Een, heesaha aada u aliftid kooxda oncod eh, weli hees la qaaday oo hadda youtube-ka ama tvda laga daya ma jiraa
Ee, sahay waxa weeyaan een, yacni aniga hadda kooxdaasi dhawaana ku biiray een, abwaannimada weli dad kale aanu isku darsanaa weli hadda hadday bilow ii tahay aniga waxay ii gaara weli hadda ii bilow yihiin hani bal qof walba waxaa laga yaabaa in dadka qaar ay isweydiinayaan eh, hani fanka yay uga dayataa ma qoyskaada dad fanaa jiro oo aada uga dayato mise marxalad markaa jirtay ayaa kugu kaliftay inaad fanka ku biirto maya fanka anigu sidiisa waan u jeclaa fanaaniinta adduunka marka la sheegana waxaan ugu dayan jiray een, magool ayaan aada u jeclaa fankeeda mar kasta waxaan hiigsan jiray inaan magool sideedii kole aan u heeso oo noqdo Ab- waan jeclaa fanaanadaasi maasha allah allow naxariisto yacnihii aad baan ugu dayan jiray anigu waan jeclaa markasta inteedaan dhegeystaa Een, mar kasta hees ay leedahay xitaa inaan qaado waan jeclahay Een, fankana dadka iyagu way ka soo jeedaan oo qoys faneedan waan ka dhashay Een, hadday noqoto xasan ganay hadday noqoto cabdiqays hadday noqoto hadraawi yacnii aniguna waan jeclaa fan kale waxaanu u leenahay hal abuurka hibe eebba ku siiyey habeen la yskama qaado heesaha magool aad baanu jeclahay magool waa fanaanadan aad iyo aad u jeclaa ilaahay ha u naxariisto yacnihii markana xitaa inteedaba iyadoo meel ka baxayaan helo wallaahi waan istaagaa xuseenow marka eenteeda aad baan u jecelaa eenteeda waxaan jecelahay shimbiriyo ma duusha ma dabayla raacda eentaatan aad u jecelahay magool intaa waxaan ku hakinayaa qaybta koowaad ee waayihii faneed fanaanad abwaanad hani maxamed haybad toddobaadyada soo socda ayaad dhagaysan doontaan qaybta labaad ee waraysiga hani haybad inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
xuseen xasan daqane ayaa soo jeedinayay barnaamijkaasi halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa washington qodobadii warka ugu door karoonaa dalalka dariska la ah israa'iil iyo dhexdhexaadayaal muhiima ayaa ka digay musiibo iyo cawaaqib xumo haddii ciidamada israa'iil duulaan dhulka ah ay ku qaadaan magaalada koonfureed ee khaza ee rafa halkaas oo israa'iil ay sheegtay inay tahay halka harsan ee xamaas ay ku xoog badan yihiin duqeynaha cirka ee israa'iil ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan afar iyo afartan falastiiniyana oo ay ku jireen in ka badan laba iyo toban caruura magaalada rafax saacado kadib markii ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu uu sheegay inuu ka codsaday militariga inay qorsheeyaan daadgureynta boqolaal kun oo qof ka hor duulaanka dhulka ah oo aanu bixinin wax tafaasiila ama wakhti ku dhawaaqista netanyahu ayaa argagax gelisay in ka badan kala bar laba dhibic saddex milyan oo qof oo dadka reer khaza ah oo buux dhaafiyey rafax oo xuduud la leh masar gunugoostada taariq ayaa waxa ay ku dhawaaqeen shalay qaadista xanibaadihii ay bishii disembar ay ku soo rogeen waddooyinka waaweyn ee waqooyiga maali kadib markii ciidamada qaranku ay la wareegeen magaalooyin badan waxaa la qaaday dhammaan xanibaadihii wadooyinka ka yimaada xuduudda aljeeriya ee taga magaalooyinka timbuktu iyo gaaw iyo qaab dhismeedkii istaraatiijiyadeed ee joogtada ahaa ee isbahaysiga xooga falaagada ah sida loo sheega wakaaladda wararka ee a f b kooxaha falaagada ah ee taaruka ayaa waxa ay lumiyeen gacan ku-haynta deegaano dhowra oo ku yaala waqooyiga dalkaasi kadib weerar ay ciidanku ay qaadeen dabeeqadii labadii kun saddex iyo labaatankii oo ay kula wareegeen kedal oo saldhig u ahayd dhaqdhaqaaqa googoosadka colaadaasi ayaa dib u soo cusboonaatay bishii agost ee lasoo dhaafay kadib siddeed sano oo xasilooni jirtay iyadoo labada dhinacna ay ku dagaalameen inay la wareegaan xeryo ciidan oo ay ka tageen ciidamadii qaramada midoobay ee ku baxay amarka dowladda maali taliska militariga ee xukunka kula wareegay afgembi labadii kun iyo laba labaatankii ayaa inta badan guulaystay laakiin fallaagada isma aysan dhiibin ee waxa ay u gurteen saxaraha fog iyo meelaha buuraleyda ah warkiina dhegeystayaal waa nagintaas haatanna dhankii heesaha ayaan jilleecaynaa kusoo dhawaada heestan
cashaqiina wadaa galeen adigu waad ka gabsataa keligay ku haadiyo wahiyo reenkiisiba naftayda gabyaa ka dhigay cashaqiina wadaa galeen adigu waad ka gabsataa keligay ku haadiyo wahiyo reenkiisiba naftayda gabyaa ka dhigay gollada gujada xasuustaada iyo markuu xiisuhu gelgelay ayeerayada kalgacal lacabtayda ka soo gooye niyada geerartayo qalbigani eesaagodlada gujada xasuustaada iyo markuu xiisuhu gelgelay ayay erayada kalgacal laabtayda ka soo goyey haddana gelyoy marnaba anigon kaagu i karin haddana kama gaabsan karo halkaanuman guurayo adiga geediga raraye gobolban ku dhigan lahaa haddii dumar lala gartamo Haddana gelyoy cashaqiina wada galeen adigu waad ka gabsataa keligay ku haadiyo wayo reenkiisiba naftayda gabya ka dhigay cashaqiina wada galeen adigu waad ka gabsataa keligay ku haadiyo goyoreenkiisiba naftayda gabya ka dhigay niyadan geerartayo qalbigani eesaagollada gujada xasuustaada iyo markuu xiisuhu gelgelay ayay erayada kalgacal lacabtayda ka soo gooyey
heestaasi uu qaaday cabdicasiis iskalaaji waxaa ugu dambeysay idaacaddeenna duhurnimo waxaa idiin soo jeedinaya anigo ibraahim xasan garabey daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
haddana gelyoy marnaba anigon kaagu i karin haddana kama gaabsan karo halkaanuman guurayo adiga geediga raraye gobolban ku dhigan lahaa haddii dumar lala gartamo haddana gelyoy marnaba anigon kaagu i karin haddana kama gaabsan karo halkaanuman guurayo adiga geediga raraye gobolban ku dhigan lahaa haddii dumar lala gartamo